wasaaradda beeraha jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay xuska maalinta cunnada adduunka iyo maalinta beeraleyda soomaaliyeed oo sanad walba si weyn looga xuso gudaha dalka iyo caalamkaba gudoomiyaha iskaashadooyinka jubbaland marwe shamse xuseen ayaa sheegtay in maalintani muhiim u tahay beeraleyda soomaaliyeed waa maalinta cunnada adduunka anigoo ku hadlaya magaca beeraleyda jubbaland isla markaasna ah guddoomiyaha iskaashatada beeraha jubbaland waxaan soo dhoweynayaa maalintan oo ah maalin aan sugaynay runtii qiimo badan leh annaga beeraley haddaan nahay runtii noogu fadhido qiimo gaar ah waayo waxaan soo bandhignaa cuntada annaga aan soo saarno oo tayada leh si looga maarmo cuntada dhacday oo dibadahana looga keeno hadday ahaan lahayd badarkii hadday ahaan lahayd qudaartii hadday ahaan lahayd furuudkii runtii waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa wasaaradda beeraha oo aada noo garab taagan naga naga naga garab taagan xagga abuurka na siiso waxaan saamiya makiinadaha aan ku galanno beeraha aan ka helno wacyigeliba wacyigelin fara badan
wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland geyle maxamuud aadan oo munaasabada ka jeediyey khudbo muhiimaha ayaa ka hadlay qiimaha ay maalintan u leedahay bulshada soomaaliyeed waxaan rabnaa walaalayaal shacabka soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay garab istaag dalkooda inay wax kala soo baxaan emergency waa nagu wadeen emergency nama dhaqi karo ummaddaan ma kafayn karo baahideeda ma dabooli karo waxaan dowladda jubbaland ay diyaar u tahay oy go-aansatay emergencyga maalinka ah nolosha bini aadankaa ku xiran laakiin ahmiyadda koowaad labaad saddexaad dowladda jubbaland waxaa u ah in dadka loo jeheeyo wax soo saarka dhaqashada xoolaha la soo bixidda kalluunka iyo wax kasta oo dadku intay iyagu tabcadaan la soo baxaan ay gaajada ugu bixi karaan waxaan rabaa hay-adaha nala fadhiya iyo kuwa maqan mesajkan u diraya wuxuu yahay walaalayaa